ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
markay u soo muuqdeen jaaluud iyo ciidamadiisii waxay yidhaahdeen rabbigayow nagu sub samir oo noo sug cagahayaga oo guul naga sii qoladan gaalada ah